wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland oo kaaladaasa saldanada cumaan iyo geeka deeqraashin ee weybaya deersiday qaar ku mid eh deegaanada waqooyiga ee magaalada kismaayo deeqdan oo lanka tiragali ku dhawaad saddex kun oo qoysyo weyba la siiyey dadka iyo saameyn abaaro baan iyo fatahado kudhi gobolada jubbada hoose deeqdun raashinka ayaa weyba la deersayay saddex goobood oo shal e luglow yuuntooy iyo buulagadud deegaanada oo e goobog iyo markaaseyti iyo hakabaraka eng dadkaha saameyti fatahado gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada kismaayo najiib bare salaad ya sheegay in muhiim yeetay in dadka masaakiinta ee la kaalmeeya xiliyada bilo barakaysan ee ramadaan maantay waxaan taagannahay deegaanka istanbul ee hoostega degmada kismaayo ayadoo aan maantay afursiinayno dad ka badan oo qoys waxaan kaga mahadcelinaynaa in raashiin dhammaystiran ee sanad kasta ay noo keenaan ayadoo ay ugu targaleen in dadka masaakiinta ee tabaalaysan ee ku nool degmada kismaayo hareeraheeda ay ugu targaleen inay ku soonsiiyaan waana kaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u macadcelinayna cidda alaale ciddii barnaamijkan kasoo shaqaysa ugu horeysa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gudoomiyaga hay-adda barakaciyaalka jubbaland cali aadan cali iyo dhinishay igmahadnagay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland waxaa sharaf weynay ah maanta oo aan joogno tuulada istanbul oo aan u joogno oo lagu qaybinayo raashin dhan laba kun iyo afar boqol oo lasoo mariyey wasaaraddeena gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka jubbaland waxaa kaloonu mahad celinayaa wasaaradda gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka jubbaland wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ya sheegay inka wasaarad ahaan iyo ka dadaali doonaan sidii aan kaalmay lahaayeen dadka barakacayaalke deegaanka istanbul ay ka socoto qaybin raashin raashinkaas oo isugu jira bur iyo bariis saliid sonkor caano iyo baasto waxaa loogu talagalay dadkan baahan ee eriyadan ku nool ee ka kooban i d bska iyo host communitiga way isugu jiraan laga soo bilaabo buligaduud yuuntooy ilaa gooweyn inta udhaxaysa eriyadaasaa loogu talagalay raashimadan meeshanay ka socotaa yuuntooy baa laga qaybinayaa saasoo kale buligaduudna waa laga qaybinayaa dadka marka eryadaa degan oo labada qabiil isugu jira raashinkan waxa way maanta ka faa'iidaysanaya tirada waa sidaa la sheegay laba kun iyo afar boqol oo qoys baa ka faa'iidaysanhaya waa runtii waxa weeye tiro yar dadka eryadan degan ee faraha badan ee kumanaankaan aan wax badan ka terin laakiin wixii markaa walba lahayo unbaa lagu xisaabtamayaa oo dadka la gaadhsiinayaa deeqduunya weybaha ka eeda seexila deegaanada jubbaland iyo ku dheen abaare iyo weliba saameynta fatahado ee gobolka jubbada hoose